magaalada waxaa ka bilaabmay cashuur ururin baahsan waanu doonayno inaannu ku soo ururino cashuurihii baaqday hawshaa shalay la qabanayey waxay saamayn ku yeelatay tagaasida magaalada hargeysa ka shaqeeya inkasta oo aannu jeclayn in iskaashatada ay leeyihin tagaasilaydu inay noo yimaadaan oo waxay ka cabanayaan na soo gaadhsiiyaan haddana waxaannu nahay qaar xitaa marka wax daw ah miidiyaha laga soo yidhaahdo ka jawaab celinaya waannu maqalay codkiinna dowladda hoose kama xishoonayso inay tagsiileed magaalada hargeysa ka raaligeliso in ololuhu ku bilaabmay iyada oo aan la sii wargelin ama aan ogeysiis la siin anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda hargeysa iyo dhammaan shaqaalaweynaha dowladda hoose iyo magaca dowladda hoose ee hargeysaba waxaannu ka raaligelinaynaa tagsiilayaasha oo dadka eegaya in cashuur ururinta lagu bilaabay iyada oo aan la sii ogeysiin sidaas laajligeed shir ay isugu yimaadeen guddiga fulintu waxay go'aansadeen in raaligelinna laydin siiyo maalmo ogeysiisana laydin siiyo tagsiilow waxaanu ku ogol lahay afar cisho oo maanta ka bilaabmaya oo ku eg maalinta sabtida inaad ogaato in lagaa rabo cashuurtii kugu waajibtay dowladda hoose ee hargeysa ama maamulkan cusubi waxba kamuu bedelin cashuurtii iyo lacagtii tagaasida laga qaadi jiray ee maamulkii naga horreeyey uu ka qaadi jiray oo ahayd tii shaambadu daaqadaada ku dhici jirtay lacagta lagaa rabaa waa boqol iyo siddeetan kun oo shilin oo sanadka oo dhana waa shan iyo toban kun oo shilin bishii waa shan boqol oo shilin maalintii tagsiile waddankan adigaa leh waddada la dhisayana adaa maraya culays baa ka cabateen maalin oo dhan markaad shaqaysato eed hargeyse ka dhex shaqaysato shan boqol oo shilin ayaa lagaa rabaa lacagtaasi waxay ka yar tahay islaanta miskiinta ah ee cadceedda fadhida cashuurta laga qaado iyadoo raalliyabay bixisaa waase laga yaabaa idinka inay culays idinku noqotay markay isku ururtay laakiin haddaad saa u eegto inay maalintii tahay shan boqol oo shilin bishii tahay shan iyo toban kun oo shilin sanadkuna isku yahay boqol iyo siddeetan kun oo shilin ayaa laga yaaba marka mar lagu idhaha wada keen inaad culays dareento laakiin nidaam xisaabeed haddaad samaysatood ururiso shanta boqol waa shan boqol oo shilin maalintii dalkaaga iyo magaaladaada aad doonaysa in laguu dhiso tagsiile waxaad ku darsanaysaa shan boqol oo shilin oo cashuura maalintii inaad bixiso markaad maalin oo dhan ku dhex shaqaysato waxaan rajaynayaa maadaama aanu dhawaaqiinnii maqalay in idinkuna afartaa cisho haysataan ku diyaargarowdaan oo maalinta axadda la yidhaahdo aanay dhicinba qof tagsiile ah inaannu ku wada hadallo waddada hargeysa oo tagsiilo waliba uu noqdo mid isagu intuu tegey xafiiska ugu dhow ama degmada ugu dhow ama xafiiska dowladda hoose markaa cashuurtii uu iska soo bixiyey waxaan rajaynayaa inaynu magaaladeenna aynu jecellahay wada dhisanno innaga oo wada soconna waxaannu sidoo kale tagsiile ku faraynaa magaaladani inay dhisanto qofka koowaad ee ka faa'iidaya oo adiga maanta waxaa laga yaabaa wadaxumada jirtaa saamaynta koowaad inay adiga kugu leedahay haddii cashuurtaada marka lagu urursho waddooyinka aynu ku dhisanno waxaa hubaala isbeer baalka gaadhiga kaa gelaya inuu yaraan doono waxaannu jecel lahay in maalinta axadda ah ay noqoto qofka tagsiilaha ah ee markaa afartaa cisho aan ka faa'iidaysan aan cashuurtii iska bixin in maalinta axadda ah marka uu ka soo horbaxo kooxaha cashuurta ururinaya uu garto in cashuur ku waajibtay uun laga rabo si degan uu cashuurta yar isaga bixiyo shaqaalahana imikaba waxaan farayaa shaqaaluhuna si degan oo wanaagsan oo wadaniyaed labay idiin weydiinayaan